maamulka cisbitaalka celiyin iyo duqda magaalada baradweyne nadar tabaax maalin ayaa si wada jir u xarig jaray cisbitaalka celiyin oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada baladweyn xarig jarka xaruntan caafimaad ayaa waxaa ka qayb galay maamulka isbitaalka duqa magaalada baladweyn bahda waxbarashada ganacsato aqoon-yahano bahda dhaqaatiirta gobolka iyo marti sharaf kala duwan cabdiwahaab cabdulaahi cilmi oo ka mida madaxda isbitaalka celiyin ayaa ka waramaya hirgelintiisa munaasabadan furitaanka isbitaalka celiyiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo furitaan barakaysan guud ahaan caafimaadku waan isla ognahay waa waxa ugu muhiimsan ee qofka bini aadamku uu haysto inta badanna marka la fiiriyo waa gaar ahaan waayadan dambe meelaha ugu badan ee qarashka dadka soomaaliyeed uga baxa weeye haba u badnaadaan dadka dalka aan wax looga qaban karin dibaddaas la aado haddana ay soo noqdaan iyaga oo caafimaadkiinu aan dhammaystirnayn qarashaad tiro badanna uu ka baxay qolo waliba waxay isku daydaa markaa inta wax fahamsan inay baahidaas wax ka qabato ciliyiin iyadoo taa niyadda ku hayso ayaa waxaan go'aansannay magaalada beledweyne kadib daraaso aan samaynaynay muddo iyo dhakhaatiirta inta joogta oon xiriir dhow leennahay in adeegan isbitaalka halkan la keeno isagoo aan qabyo ahayn loo soo tafaxaytay rabno inuu xalliyo mashaakil aan isleennahay way mudan yihiin dadka shacabka reer beledweyne inay meeshooda ku helaan duqa magaalada baladweyne nadar tabaax maalin iyo marad sharaftii kala duwanaa ee kasoo qayb galay xarig jarkan ayaa soo dhoweeyey iyagoo sheegay in baahi badan loo qabay isbitaalkan waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo furitaanka isbitaal weyn oo aan isleeyahay runtii waa looga baahnaa magaalada beledweyne oo aan weliba ka warhaaya qaliinada xalay iyo intii ka horreysay lagu sameynayay laga gaari waayo furitaankiisa baahi loo qabo daraaddeed aad ayaan ugu faraxsanahay magaaladan beledweyne waa magaalo aada u weyn waa magaalo sidii xaaji cismaan uu sheegay ka hartay siddeedii gobol ee soomaaliya marka waxaan isleeyahay waa isbitaal wakhtigii loo baahnaa yimid mar aan is aragnay dhakhaatiir xamar joogto oo waaweyn waxay ugu raahday lacagta ugu badan waxaan ka helnaa dadka ka yimaado beledweyne maanta magaalada beledweyne laga daah furayo isbitaal weyn caalami ah isbitaal ciliyiin waxaan leenahay magaalada beledweyne oo maanta maamul iyo ganacsato iyo culmaaudiin iyo bulshadii oo dhan ay u dhan yihiin inay galabta diyaar u yihiin inay ka qayb galaan furitaanka isbitaalka ciliyiin aad baan arrintaas ugu faraxsanahay waxaana leeyahay hambalyo kusoo dhawaada magaalada beledweyne
waxqabadkiisaan kula shaqayn doonaa si magaaladan wuxuu keeno hadda noo sharaxay ustaadka ka horreeyey waxaan u malaynaa dadka baahi ay u qabaan laba walxaadaa baahi loo qabaa magaaladan beledweyne weliba waxbarashada iyo caafimaadka aad aan u soo dhowaynaynaa aad aan u mahad celinaynaa waxaa weeye horumarku maalin keliya ma samaysmo waa wax maaragtay tajriijaya marba mar uun
cisbitaalka celiyin ayaa ka mid noqon doona xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada beledweyn kaasi oo dabooli doona baahiyo badan oo loo aadi jiray magaalada muqdisho sida xanuunada ku dhaco wadnaha caloosha iyo kelyaha